wasiirka wasaaradda biyaha maamulka jubbaland axmed xuseen barake zubeer ayaa magaalada kismaayo ku qabtay kulan looga hadlaya hubinta iyo tayada biyaha kulankan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda biyaha jubbaland ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiirka wasaaradda biyaha jubbaland xubno ka tirsan wasaaraddaasi iyo qeybo ka mid ah bulshada kismaayo wasiirka wasaaradda biyaha maamulka jubbaland axmed xuseen barake zubeer ayaa ka warbixiyay muhiimada kulanka waa qalabkii ugu horreeyey ee soomaaliya la keeno weeye waa dowlad goboleedkii ugu horreeyey oo laboratory biyaha lagu baara yeelatay ayaan nahay biyaha jubbaland yaalla hadday yihiin biyaha dhulka hoostiisa ku jira hadday yihiin kuwa dhulka korkiisa socda hadday yihiin kuwa gasacadaha ku jira intuba waxaan haysanaa agabkii lagu baari lahaa ayaan haysanaa waana baarnaa weliba mandatory weeye hadda in la baaro waxaa dhacday dee in dadka horta wacyigelin la sameeyo in biyuhu inta badan ganacsatay gacanta ugu jiraan sida hadda transportationka looga sheekeynaya diyaaradaha weli biyuhu ganacsatay gacanta ugu jiraan hadday yihiin kuwa caagadaha iyo hadday yihiin kuwa ceelasha iyo hadday yihiin kuwa kale tuubooyinka dhex socdo intuba dad baa maal gashtay oo ganacsatada soomaaliyeed baa haysta marka annaga ka dowlad ahaan waxaan la nimaanay inaan horta bal helno kow sharcigii biyaha oon haysanaa waxaan haysanaa standardkii biyaha lagu baarayy hay-ad waxaa jirta w h o la dhaho oo adduunka o dhan biyihiisa samaysa standardka lagu baarahayo numbaraha jira waxay kuu sheegaysaa numbarka bacteriada inta keliya aad cabi karto physicalka biyaha inta ayna noqdaan la rabo chemicalka biyaha inta microorganisms ah ee biyaha dhex socon kara marka laboratorygii baan hagaajinay shaqaalihii ayaan tababarnay qaarkood baa dalka gudihiisa lagu tababaray qaarna dalka dibadiisa lagu tababaray laboratorygaasi waa laboratory shaqaynaya wey ceelasha jubbaland oo dhan baan tiro koobnay hadday yihiin kuwa kismaayo iyo hadday yihiin kuwa degmooyinka oo dhan kuwa ceel gacmeedkaan tiro koobnay ceel kasta biyaha laga soo qaadaa waa la tijaabiyaa waxaa dhacday intay hadda ay laboratoryga shaqaynaysay dhowr ceel oo aan ogaanay biyahoodu biyo la cabi kara inaysan ahayn oo aan xirnay ooba la duugay baa jira marka laboratoryga waan haysanaa dowladdaa iskale shacabkaa iskale halkaasuu yaallaa weli maanan gaarin level aan meelaha qaarkood iyo kambaniyaasha qaarkood aan iraano biyahooda hala xiro waayo laboratory weli wuxuu ku jiraa waqti uu dadkii iyo kambaniyaashii ay isbaranayaan mustaqbalka waxaa la gaari doonaa in wakaalada biyaha laboratoryga la hoosgeeyo ay awaamiir adag intay kasoo bixiso ay tiraahdo biyo hebel waqti baa lagu siiyey inaad ku saxdo waad sixi weysay waa la shadhawn garaynaya waa la xiraya biyaha kulankan ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta ilaalinta hubinta iyo tayada biyaha oo ay isticmaalaan bulshada kismaayo